bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsan singhayta maamulka deegaankiyeed ee gobolka bakool weyba uusubaak ee dagandilhan gurmada bulshada kanool miilaadsan daray maamul goboleedka koonfur galbeed iyo hay-ada samafalka afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo weyba uusoo ku tacasiyey dilkii xalay magaalada muqdisho lankujaysidii kokumid ee oday dhaqameedyada koonfur galbeed iskoolada tiyaalan magaalada baydhabo iyo weyba iyo kumid oweena sidii gurmad biinanka samay lahay dadkaha barakeeda abaarta ku jirta koonfur galbeed xubno ku tirsan dowladda soomaaliya weybayo weydiyahan xuquuqdiyalata gobolka banaadir doodilan qobada lahaay musharaxiinta ansuron qobdowka xilka madaxtinimo soomaaliya oo la roojiye dowladda soomaaliya weybayo ku hadalay go-aankii donald trump use kahaki qaxootiga galaayo maraykanka akhbaaraadka banaanka dhagoonsidyaala amiinamaadan idaacadda warsan singhayton weyba ku mid ahaa madaxda midooda afrika iyo weyba sokololan ku hadaleena go-aanka donald trump donald trump oo shaqada ku duguday xeer ilaaliya guud oo ku horjeesadie obaman weyba use dhalilaya marka donald trump iyo weliba netanyahu oo iiraan ka eedayti tijaabada gantaalada
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamin talaadee u dhugunsidayaal arbaanaha hooyda ayta taaragdaniyo ka eedanta soddoiyo kowda bilo koowaad janawari sanadka lamada kuntumi toddobada waxaana soo bahayana qodobadii warkan koobana haddana ka dhawaada yoogi ofisanga maamulka deegaankiyeed ee gobolka bakool iyo baaka ee degantilan gurmada bulshada ka nool deegaankaasan dareenna maamulka koonfur galbeed iyo hay-ada samafalka sayid cali muuse maxamed agtaraya faahfaahinta warkaas ninghaya
gudoomiyaha deegaankayeed ee gobolka bakool cabdirasaaq cabdi duwane iyo weliba uuse sheegay intii abaaro ku jirana deegaankayeed ee gobolka bakool islamarkaaseniyon ildiringa dadka ka nool deegaankaasiya saasoo kale gudoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii b weliba raashin iyo haysena dadka ka dhibaataysan deegaankayeed ee gobolka bakool islamarkaaseniyon ildirinyin
bismillahi raxmaani raxiim degmada yeed iyo tuulooyinka hoos imaadaba abaar baa ka jirta abaartaana horey baan u sheegnay baaqna waa kasoo jeedinay abaar culus oo fara badan fara ba-an shacabka ku haysaa ka jirta haye abaartaana dee biyi iyo baadba waa loo baahan yahay dadkii dunyadiiba meesha waa ku dhib qabaan waa la ogeyn doonaan oo waddanka roob la-aan baa ka dhacday abaar baa ka dhacday dayrti waa la waayey waa la kala hayaamay waa la kala dhaqaaqay waxaa weeye magaaladii iyo shacabkii iyo reer guuraagii iyo wixii oo dhan baa isku soo qaxay dee dhibaato culus baa halkaa ka jirta hadda ka horna baaq baan soo jeedinay baaqa mayin wax kasoo jawaaba maana arag dunyo badanna waa ku dhammaatay oo saddexda meesibala way ku baaba'een inta kalena waa hildaran yihiin oo waa jilicsan yihiin dadkan hadda ka hor bil ka hor laba ruux baa u dhintay haddana dad badan baa u hildaran oo wax wax kasta wuu ku imaan karaa magaaladana waxaa weeye waa magaalo buuxi dhaaftay oo shacab badan oo xoololey oo reer guuraha ay kusoo qaxeen biyi iyo magaalaba laiskaga imaaday oo aad daala dhacay dadkan xaaladda abaareed la hildaran dadka shacabka ee kusoo qaxeen ee walaaladoodan bay gacanta wax la gashadaan ayaga wax u qaaraama ayaga maaragtay ganacsatadoodii iyo magaaladoodii hore iyo dadkoodii hore la daala dhacayaan annaga wax gargaar oo daanaynin ma lahayn gudoomiyaha deegaankayeed cabdirasaaq cabdi duwane iyo weliba uuse sheegay intii saas oo kale deegaankayeed uuse ku faruurmi cudurka longorada shubinbiyoodka dad badan iyo geega n ildaryin islamarkaasin saas oo kale iyo injiifan xarumo caafimaadka ee kiyaalan magaalada yeed ee gobolka bakool shubinbiyood waa jiraa shubinbiyood aad u badan baa jira oo weliba afar iyo labaatanka saaca hadda aan soo dhaafnay xawli dheer haye wabka waa jira aad buu jiraayo amsilajyada iyo xarumaha yararka caafimaadka o dhan shubinbiyoodkaas xalay iyo shalay darraas intaas waa ilmaha waa la geynayaa waa socota arrintaas ilaa hadda qolyahan caafimaadka liska haya laakiin ciyaal badan oo mutag iyo shubanba leh oo qandha feebara leh oo maaragtay aad u daalan baa jira oo dhib badan leh tiragoobkooda baa soo waan karnaa laakiin aad buu fara badan yahay ilaa dhowr boqol oo cunug weeye meel kaloo loo qaxo ma laha dadku wuu isku soo qaxay miyi magaalada waxaa weeye tulooyinkan innaga naga hooseeyo oo dhanka shabaabka jirana waxaa weeye shacabka jira xaggaanay usoo carareen reer guuraagiina annagu nagu soo cararay halkan meel loo sii dhaafo oo lagu sii socdo ma laha meel la dhaafo oo qadhaanta hadday jirto waa lagu bixilaa meel hadda aan ku qaxno oo dadka nolol uu ka helayo ama nabadgelyo uu ka helayo noo dhowma way jirtaba inka dambayntii cabdirasaaq cabdi duwane iyo weliba uuse sheegay intii ammaanka magaalada yeed uuseeya kosafayliyo adkaayanga ciidamada shalgadiisan ee kusugan magaaladaasaya ciidamadana weliba markaasi iyo howlgale iyo baaritaano ka sameehayna dadka bugtaale ee markaasi diirahay magaalada yeeda weliba lakuyaaba intii markaasiya iyoo ka dhex dhuumalaysan ciidamada ururka al-shabaaba aad iyo aad baan uga taxadarnaa arrinkaas aad iyo aad baan uga taxadarnaa ciidamadu hadhiam iyagan bay ku jiraan laamaha nabadgelyada aad ba u shaqeeyaan waxa weeye dadka soo dega waa dad laa yaqaan waa dad tira kooban waa dadka soo qaxaaya waa waxa weye dad xaaladiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo nabadgelyadiisa iyo noloshiisa aan gacanta ku hayno waxa weeye meel meela tugtug baa lagaga hortagaa waa la soo dhaweeyaa waa la jeekimaa waxa weeye ciidamadu way ka kaashadaan arrintaas aad iyo aad baan uga taxadirna ilaa haddana wax dhibaato oo kale maana kulmin waana iyaguna waxa weeye dad shacab aad u daalan wixii soo dhex galaa horey bay kasoo sheegayaan aad bay u shaqeeyaan guddiyo nabadgelyaa loo sameeyey xaaladoodu waa dhanka nabadgelyada aad baan iskaga kaashana dadka hadda waxa weeye waxaa la yidhi nafaberi bay qadaa waxay ku jirtana waa beri baas dadkaana dee annagu waxa weye tabartaanadan waan sheegnay ma xajin karno tabarna looma heli karo magaaladu magaalo ganacsi ballaaran oo weyna ma aho sida baydhabo oo kalea ma aha oo magaalo yar oo ganacsideeda aada u daalan tahay wixii yaraa la ayana waa laiska kaalmaystay in la soo gaalo oo nalaga soo gaalo oo hay-adaha samafalka iyo jaadadaha dibadda jira iyo maamulada kale oo ehelkaaba ay maaragtay ay usoo gurmadaan oo waxay la soo gaari karaan la soo gaadhaan
afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaali malaaqdere weyba uusa ku tacsiyey dilkii xalay magaalada muqdisho langujeysidi malaaq ku tirsan maamulka koonfur galbeed faahfaahinta warkan weybanin haya cabdulaahi maxamuud isaaq warar kaloo deerahay magaalada muqdisho iyo walibayo sheegaheenaan tirka deli ku kumid tahay odayaal dhaqmeedkan kacaansan gudo koonfur galbeed soomaaliya malaag iyo weliba laka magacaabay malaag maxamed xuseen cali ilaahay naxariisa malaag maxamed xuseen cali iyo weliba yodilana kooxo huwaysan usoo hukbay salaada cishe ee mid kumid tahay masaajida kiyaala xaafid kumadii degmada madiina ilaahay naxariisa malaag maxamed xuseen cali iyo weliba isku mid tahay boqol soddon iyo shanta malaag ee hadhisi xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya walnaha kudhisay xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya afhayeenka odayaal dhaqameedka golo guurtada ee maamulka koonfur galbeed malaaq deerow iyo weliba usitacsiin diray malaag maxamed xuseen cali
bismi illaahi raxmaan iraxiim inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaan ummad soomaaliyeed mayba taasiin diraane guud ahaan gaar ahaanna may taasiin diraane ummadda koonfur galbeed oo ku jeeday maxamed cali xuseen maamiyow oo linka garaad garaad maxamed cali xuseen oo linka say maamiyow oo galabtan bacdal cisha masaajidka dhatida ka dileen dabley hubeysanaaki odigaas may kuma tahay odayaashii dhaqanka dawladda federaalka dhisay dawladii koonfur galbeed walaa ku dhisay dawladda hadda socotoona wal ku dhis yahay ilaahay naxariisa sabr imaan ilaahay nawaadasi eeladiisa iyo qaraabadiisa iyo beelisu ku dhaaday kasaar gudu sabr imaan ilaahay kuwada sii unudhan sabr imaan ilaahay noowada sii arran yaab lawo yaamahan waa odagii afaraad waaye odig markii la iska dadara dhaawasho iyoonay dhamashadoona odagii saxaadaskii marka xaaladaana kale isku faylata ilaahay maqabno ilaahayna waa ilaahayna inshala malaaqadii koonfur galbeed iyo kuma tahay oo hadhasi dawladii federaalkana hadhasi dawladii koonfur galbeedna wala ku dhasi haddana dawladan dhahe dawladii federaalka ada xildhibaanadii la dhisaayo odayaalka horyahudku ay wal ku dhisi iyo kuma dayin boqol soddon iyo shantii oday oo soomaaliyada kuma dayin afartan iyo kowdii koonfur galbeed hadhisiya kuma tahay waa langasaare gudaha marka garaadkaas ilaahay naariisa galanku xambarga dili marka sidaas xaaladeetada la tukudaaw iyo la dili langasaraada masaajidka ka tukuri hadda sidaa danan inshaagaymo masaajidka dhacdiisu iyo masaajidka iyo radiiska looshay galladaha la dili ilaayo haddameog dadka ku dambeeyey dilka malaaga dilkan iyo weliba usa ka eeday xillo dhowaan hoteelka yaala magaalada muqdisho oo laka magacaabo hotel dayax iyo ka dhamadan malaaqyaha kujeeda koonfur galbeed
iskoolada kayaalaan magaalada baydhabo weybayo ku midoobana sidii gurmad weynland ka sameeyi lahay dadkaha barakeeda abaarta ku jarta guud ahaan koonfur galbeed warbixin arrintaas ku saabsan way baninhaye mukhtaar sheegaadan dalmara tumun itodow iskool oo kiyaalaan magaaladun baydhabo ya suubsadeen midow iyo iniska bahaysadeen sidii si wadajar ah iyo inka gurmudi lahaayeen dadkiya haysata abaaro waan hakabogtaali magaaladun baydhabo ujeeddada iskuulaadkun iyo inisbahaysadeen ya ee sidiiyo umuujii lahaayeen wadajarka yeelata iniskoyka isidii waltar iyo ankalata mujtamacaga markiya teeganta marxaladda adag ee ambaahan cududmidaysan inidlanka kaha si walqobashadiiyo annagata toofayla omaada iyo odlakaalada bahwiinta walbarashada guddiga midowga iskoolku shir jaraa'id iyo ka qobodeeni iskoolka baydhabo primary and secondary school ee magaaladan baydhabo iyo uun ku hadaleen shirjo jaraa'id dadaalkiiyo wadaan iskoolaadkun oo ka eedan gurmadka walaalnyojoyo haysata abaarta ee muddo lama wakhti iskihiga iyo unkugoosana waldalag ee beerajo isla mar ahaantaasnay ka tabaalaysan kaamamka kiyaalaan magaalada kordye sheekh cali cadow oo ah guddoomiyaha guddiga midowga iniskoyka iskoolaadka ee magaalada baydhabo oo ku hadalaayay shirkaas jaraa'id yamayba sheegay ini dhowaanawun biyowadeen booqashiyo ka seedaayeen iskoolaadka iyo oo fasal fasal angaraaye fasale iyo oo markaasna ku dhaadhiciyaay ardayda iskuulaadka sidiyo unsuu bii lahaayeen tabarucaada waana anka qobda lahaayeen galan bini'aadannimo ankajaysada lahaayeen dadkiyo habogtaalidii abaarta taasoo ujeeddada shirka jaraa'id ee geeka lanqobadiniya hayti sidii waalidiinta lanka dhiirigeliyi lahay in awaamiirta lahafari owlaadiyo ee iniyo tabarucaad qaaraan ee lamba tabartis walaagi ee waalidiintiyo ha ku qaadaan si maamulay iskuulaadkun ini seedine iyo injaysayaan dadka walanhaysana ee abaarta ka haysata gudaha magaalada baydhabo
oo runtii muxiidka ama anta ka wareegsan walbarashada ama iskoolada arran khusayti may jartay ayaantung may jartay oo markaatamo doontay dadka dhanba ogiinaha in oon iyo maylerhayso abaar iyo kuleelo iyo waldhiyeen dadka dhanba lamba dhinig iyo inkuqiib qaadadaay sidii walanku gobod lahaay walaaladiis usan caawiyi lahaaye unuuna bahda waxbarasho ahaan yaa may iska hildhaagnay ama ankanayha ini un arrintaas walku qobna una oo guddi ah dabcan iskooladii aha wareegni iskooladii aha marni antiyo badan ama kulijoobo antiyo badan kana nagoy antiyo badan eroy mayhan sheegnay ardadii aka guubaabinayha in oo arrintaas laku qiib qaadado qaraankaas laku qiib qaadado biiradaas laku qiib qaadado han sheegni iskoolada qaar fasalladii oo galni dhowr fasala ku galaani marka may geeka ini una anweerna saxaafadda muhiimniinka nagatayha in una deersina codkaas una ardada an sheegni waalidiintiyo ini una deersina yaa muhiimniin nagati saas daraaddi ee waa may anweerinayha bahda saxaafadda mayna fadaane bes aha in una deersina waalidiinta owlaadaas ardadaas ini wala owlaadiyo in sheegayan ini wal dhabiin cabdiqaadir cali axmed cadaawe oo afhayka guddiga iskoolaadkun yaa usiina ku hadali iskuulaadka isbahaysada wakhtigun shaleediya iniya an bilaawna ooyee hayti toomar horobi iskoolaadkiyo iska hirinaayeen waana hati shaleediya walayo iniska kooyeen markunya ete sidiyo inkasiruma lahaayeen gurmadka dadka abaarta saamaytay en baahan gurmadka iyo walqobadka wakhtigun xasaasiga eh taasoo ee tohin dhollanku daboolada korna sidiisba guddigun waybaa la aasaasay labada kun iyoshantimi shantiya la asaasay wayna ku koobanahay todoba iskool yahay xilligaas laakiin iskoolkii ada hal sana kubacda iskoolaadkii badaden ilaa iyo wayba deelena tumi i todoba iskool oo iskoolaadka nadaamiga ah marka ujeedooyinka lang aasaasina way haytay oo lang midoobi ini la hormari waxbarashada oo magaalada ku jarta ini sifayla lang hormari oo la tayay waxbarashada iyo micnaha isku warqabka iskoolaadkani oo isku warqaban maadaama baxda waxbarashadii oo iskala jiraan baxda walbarashadii oo iskala jiraan iniyoo sifayna in isku warqaban isku warqabowkaasna wayba laisku warqabo koree marka ini iskoolaadkii oo midooban marka iskoolaadka midooben waa in oo midoobena iniyoo wada degmadii walanqobadan dhinaca waxbarashadii oo ka hormariyaan walbarashadaas oo micnaha dhiniyada badan oo walbarashadii oo midaysan yin- marwelba hoobyo omadaytnayn meelyo kushal warqaadayaanba male marka ujeedooyinkaasa lan aasaasi meelaraayis guddigu waana alxamdulilah walbadan aqoobadii tanadab laku hadalaayahayti dhinaca abaaraha oo contribution susuubiyayo qaaraan suubiyayo kumid eh iskoolaadkaas marka wayba ka kooban yihiin ilaa iyo tumi todob iskool iyo nidaamigaase markii laku reebo iskoolka alqalam oo un kumid hayno guddigu wallaahi hortan baad ku koowaad way faylahaytay sababtu inuu islu weydiyo faylahayti laakiin wayb waaye una inisko inay walbadana hoolana hortaana dad badan oo khayr alla siiya hortaana hawadiya jireen unuba dadka ku cusub oo haddaha galnaya kumidana marka mar adduunyabu ka qaboobayaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha soomaaliya iyo ka dhawaaqan intii la roojiyay doodii lanqobada lahay musharaxiintan surun qobdowka xilka soomaaliya arrintan iyo koyasa xilla geeka in kubadan tub ilaa mushar ayo isku kubheen dooda islamarkaasna iyo sheegeen antian hayna toosisaha ee lambaahi kora musharaxiintan surun xilka madaxtinimo soomaaliya waybayo ka koobanyiin labaatan afar musharax waybana la kuwadaya geekaanti tum ilaama kumidayo gelinka hore iyo doodiyo qoobsanta inkastoo iyo suurtagal waaytii oo reedland dhake tum ilaa musharax iyo geeka diidan antiyo ku qeyb galaan dood wadaag kureedna markiyo sheegaan anti xubno ku tirsan dowladiyo fadaan antiyo dooda iyanaga dato qarsoodiya oo warbaahino madabanaan iyo uun ku qeyb galna dowladda soomaaliya sheegdantiye ka xunta go-aankii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu sakaroojiyey dalku galka dalalyo ku midata soomaaliya wasiirka arrimo banaanka soomaaliya cabdisalaan cumar hadiye iyo sheegaytay dowladda soomaaliya ta dowlad dagaalkala jarta walaya reer galbeedka iyo ankuweerta argagixisada wasiirka eesaas oo kale sheegay inti dadka soomaaliyeed ee ka nool dalka maraykanka iyo yin dad walbadan aka kordhiy maraykanka waddan iminka ka soo baxaya dhibaato oo hore u socda oo dadkiisu ay yihiin dad shaqaysto oo entrepreneura in farta lagu soo fiiqo oo weliba la dagaalamaye argagixisada caalamka meel weyn kaga jira insha allah in dowladda maraykanku ay dib isugu noqoto markay reviewgooda sameeyaan arrintan dhaqso loo soo afjaro waayo caadadu waxa weeye dadka maraykan jooga oo dhan qof walba meel buu ka yimi marka waa waan ka xunnahay laakiin dee waddan walba isagaa yaqa isagaa isagaa ka tashada immigrationkiisa dhowaanyahayti markii madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka uu suroojiyey dalku gal dhowr wadan oo muslimiin eh waybana dalalkaas afka hore kuku jarta soomaaliya meel warkaasin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hogaamiyaalka midooda afrika ee ka shirahaya magaalada ardisabab ee dalka etoobiya kulansha waybayanku ka hadaleena go-aankii madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump sakaroji dadka uu kooyow dalalka iyo kumidata soomaaliya waybayo sheegaan inti go-aankaas usa anin horseedana xiriirka maraykanka ee afrika tosii waarasa waybaniyo madaxweynaha maraykanka iyo kakocodsadeen intuus reedan ferry tallaabada go-aankaas usa qaadee hogaamiyaalkiisaas oo kale waybayo sheegaan inti on taageersanayn dadka qaxootiga ka galaan dalka maraykanka ee muslimiinta intiyo reed lahangnaga saasoo kale bay sheegan inti dadka magangelida weydiiskuweydiista maraykanka iyo mudanyan anti la ixtiraamo oo maraykanka iyo ilaalida sharciga qaxootiga isla wararka donald trump intiinu kubana dhagowsadayaal xafiiska barack obama ayaa saari war qoraale oo uusa ka sheegay intii madaxweynagii hore maraykanka uusa la dhihiyay banaanbaxyada bileeran ee laanku korjeeda markii madaxweyne donald trump uusa kaka mamnuucay dadka kakooyo wadanka muslimiinta qaarisho afhayeenka obaamiya sheegay intii hogaamiyigii hore uusa subiin inqilaafsinya inti dadka diinta haysada la takoora wayba uu sheegay intii eta inti la dhagaysaday shacabka muujiyaan dareensho islamarkaasna marwalba la raaca qiimeynta uusa ka dhisini maraykanka aan ka dambeyntii dhadhagoonsadayaal ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo ka eedaya iiraan antiya tijaabadii gantaal cusub oo haan ridada dhere tallaabadaas ooyo ka tilmaantay to khilaafsan qaraar uusa hasaari golo ammaanka ee qaramada midoobe netanyahu iyo sheegay intii marka uusa bartamo bilo february booqdo washington uusa madaxweyne trump kula hadala doono sidii uuna qabateen caalamiya la saari lahay iiraana tan iyo heliiskii nukliyerka ee lamada kuntum iyo shantii iyo iiraan waybaya tijaabaday dhowr gantaal arrintaasna waybaa ku dharafay wadamada galbeedka ka hor antii uusa xeelkan lagu wareegnayo madaxweyne trump wayba uusa tilmaamay waa heliiskaaska tilmaamay thomas ibe waybana uusa kana nuusaday anti uusa afjari doona tijaabada gantaalada iyo iiraan sameeyasa warking isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsaga ee magaalada baydhaban danigage warkan aan lashuur ismaaciil axmed isin la dareer siyaasi dhugunsidayaal hanti warkanka lamid areedan ku kulmaano basiinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo